إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شيخ مصنفك kitaabka alifa wuxuu leeyahay almartabat athaaniya martabada labaad waxaan ku soo jirnay maraatibtii diinka islaamka uu qeybiyey saddex darajo waa islaamkii iyo iimaanki iyo ixsaankii waa sidii xadiidkii jibriil ee dheeraa ee gadaaldama ka imaan doona loogu qeybiyey diinkii saddexda looga dhigay marka martabadii koowaad waa lasoo sheegay oo waa islaamkii martabadii labaad waa iimaan al iimaanu iimaan marka maxaa la yidhaahdaa waa rumayn go-an oo qalbiga maaragta qofka ku go-an oo wax shaki shakiya aysan ku jirin yaa luqa ahaan la yidhaahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa اctiqaadu bاlqalb wa qowl bاllisaan wa camalu bاljawaarix qalbigii oo maaragtay laga ictiqaadiyo wixii la rumeeyay ay waajibka ahayd carabkii oo looga hadlo iyo xubnihii oo lagu camal falo saddexdaa qayboodba waa ku guda jiraan iimaanka iimaanka marka luqa ahaan laga wado waxaa lagu gudbisiiyaa laam wamaa anta bimuuminin lana ku noo rumaynaya maahid macnaha sharciga marka loo isticmaalayana ba baa lagu gudbisiiyaa aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbih mararka qaarkood imaamka waxaa loola jeedaa ictiqaadkii gudaha ku jiray waana midka hadda uu shiikhu u badnaan doono sababtoo arkaantii lixda ahayd marka uu sheegaayo waa wax la wada rumaynayo waay inkastuu bilowga hore iimaankii maaragtay caamka ahaa uu sheegay iimaankuna sideedaba waa ka gudawan yahay islaamkii oo islaamkiina waa kulansaday ziyaadooyinna waa leeyahay waatan lagu sheegay bidcun wa sabcuuna shucba inuu yahay marka iimaanka ahalkiisu waa ka khaasan yihiin dadka ahlu islaamka ah oo waxaa waye islaamkii iyo ziyaadaba waa leeyihiin ahlu iimaanku marka iimaan maxaa laga wadaa waa an tu'mina billaah siduu arkaanta uu ku sheegi doono inaad alla in maaragtay alla aada rumayso taasoo kulansanaysa jiritaankiisa iyo rabbinimadiisa inuu isagu wax abuuray wax arsuqo wax maaragtay maamulo oo la rumeeyo iyo inuu keli ku yahay alle magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo inuu keli ku yahay cibaadada mudnaanteeda oo uu keligiis dadka cibaadada ka mudan yahay marka iimaan haddii la yidhaahdo macnaha waxay noqonaysaa waa yacni tawxiidkii oo dhan oo maaragtay la sharxay noqonaysaa ayaa ku guda jira al iimaanu martabada labaadi waa iimaan wahuwa iimaankii bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan faraq waay qaybood macnaha fa aclaaha qaybta ugu sarreysaa gobolka ugu sarreeyaa waa qowlu laa ilaaha ila allah in maaragta lagu hadlo kelimadii laa ilaaha ila allah ahayd laa macbuuda xaqun ila allah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah moogi wa adnaaha waxaana maaragtay ugu yar oo darajadii ugu hooseysay ah qowl laa ilaa tii ugu sarraysay ahayd moogta darajada ugu hooseysana waa imaatatu alaadaa can اطariiq jidkii oo dhibkii laga leexiyo oo laga zuuliyo hadday qashin ahaan lahayd hadday wasaq ahaan lahayd hadday ahaan lahayd qodax dadkii mudda bir dadkii dhibaysa waxay doonta ahaat wax alla wixii maarata muslimka dhibaya oo jidkii laga qaado oo laga tirtiro yaa maaragtay iimaanka ugu hooseysa wa adnaaha waxaa ugu hooseysa imaatatu aladaa can اطariiq dhibkii oo jidkii laga qaado oo laga leexiyo waalxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa gabal iimaankii ka mid ah waa qayb iimaankii ka mid ah saddex waxyaabaad baa marka rasuulku sheegay sal ly hadi warkan uu shiikhu sheegayo xadiis buu ka soo qaatay oo xataa alfaadii uusan waxba ka bedelin bukhaari iyo muslim ba ay wada wariyeen riwaayada bukhaari waxay ahayd bidcun wasituuna shucba tan muslimna maaragtay bidcun wasituuna aw bidcun wasabcuuna saasoo kalea ku jirta taas marka bukhaari jasmi bay ahayd situunkaasuusan ku shakin raawigii marka yacni saddex waxyaabood baa la ishaaray oo iimaankii ku wada jira qaybta hore waa qowl lagu hadlaayo qaybta dhexe waxay noqotay ficil la samaynaayo qaybta u dambaysaa waxay noqotay shay qalbi ah oo qalbiga ku jira xayaagaas iyo xishoodkaasu waa maaragtay sifo iyo tilmaan qofka usoo darisa marka uu wax ka khajilo qofkana maaragtay ka reebta inuu sameeyo wax khilaafsan sharaftii wax sharaftiisa maaragtay dhib u keenaaya inuu ku dhaqmo ama uu sameeyo wixii ka celiyo yaa xayaa la yidhahda iyo xishood waxaan khayr ahayna lama yimaado xishoodkaas wa arkaanuhu tiirarka uu ku taagan yahay marka iimaanku waa sittatun waa lix kuwan marka waa umuurihii qalbiga ahaa waay wixii qalbiga laga ictiqaadinayo waay oo iyagu asaaskii ah oo haddaan hagaagin wixii daahirka ahaa aanay waxba ka toosaynin marka maadaama arkaanulislaam maaragta la sheegi doono oo xadiisu jibriil dariiqadiisa lagu socdo iimaankina marka wuxuu noqonayaa umuurihii qalbiga ahaa o ictiqaadiga ahaa islaamkiina umuurihii daahirka ahay buu noqon doonaa sida noo imaan doonto khasladan oo iimaan billaahi ahna waa isku waafaqsan yihiin labaduba an tumina billaahi iyo laa ilaha illa allah waa waa laba macnoo isku mid ah wa arkaanuhu tiirarka uu ku taaganya iimaanku sittatun waa lix an tu'mina billaah alla inaad rumayso alla rumaynta la rumaynayaa afar arrin baa ku guda jirta tan koowaad waa in la rumeeyo alla maarata jiritaankiisa jiritaanka alla waxaa ku tusinaya fitrada alla uu dadka ku abuuray iyo caqliga iyo sharciga iyo dareenkaba fitrada sida ay ku tusinaysa alla jiritaankiisa waa waa sidee qof kasta oo makhluuqa waxaaba lagu abuuraba inuu alla rumeeyo hore uusa usii fkerin uusa hadduu doono yuusa waxba baranin fidradaasna waxa uun ka saari karaa wax qalbigiisa kusoo darriyey oo bannaanka ka yimid rasuulku wuxuu yidhi sala allau alay wasalam maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra qof la dhalo ma jiro ilaa haddii qof la dhalo qofkaasi wuxuu ku dhashaa fitradii buu ku dhashaa si waafaqsan maaragtay alla rumayntiisa oo qalbigiisiiyo maaragtay ku maaragtay abuuran tahay rumayntii alle iyo qofkii la abuuraa fabawaahu marka gadaal dambe markuu koro haddii hadda uusan nasiib lahayn oo biia xun uu ku koro sabab bay ugu noqdaan marka inuu gaaloobo hadduusa alla ka badbaadin faabawaahu marka kuwii dhalay yaa yuhawidaanihi yahuudi ka dhiga marka hore waa iska toosnaa oo islaamka fidradiisu ay waafaqsaneed oo xaqu qofku u iilanayay oo maaragtay naftiisu ay rajaxaysa ay jecesha laakiin maarata balaayo kale qofka ku imaan karta bii'ada uu ku nool yahay iyo wax maaragta loo sheegay iyo macallinkii oo ka xumaada iyo wax noocaasoo kalea qofkii xaqi ka weecin kara faabawaahu markii labada dhashay yaa yuhawidaanihi yahuud ka dhiga aw yunasiraanihi ama nasaara ka dhiga aw yumajisaanihi ama majuus ka dhiga diimahaas baatilka ah yaa marka abayaalkii ay sabab ugu noqdaan laakiin qofka marka hore fitra lagu dhalaa xadiiska bukhaari baa wariye marka fitradii bani aadamka lafteedii baa tusinaysa wujuudkii alle caqligu marka wuxuu ku tusiyaa wujuudkii alle sababta makhluuqaadkan aada u jeedo waa dareemaysaa inay lama horaan tahay in ay yeeshaan mid asagu abuuray oo ahaysiiyey sababtoo iyadu isma maaragta ahaysiin karto si musaadafaan isagama dhicino maaragtay si uun soo boodaa oon ku talagalahayn inaanay ku dhicin waa muuqanaysaa iyadu marka inay is abuurtay ma dhici karto sababtoo ah wax isagu is abuuri karaan jirinba sababtoo yacni intuusan hadda wax jiran noqonin wuxuu ahaa macduum buu ahaa waxaan jirin buu ahaa marka wax macduuma oban jirin miyaa wax abuuri kara taasi ma dhici karto waa mustaxiil oo wax caqliga banaadamku u diidan yahay si toos u diidan yahay oon laba isku haysan marka si uun iska maaragtay dhacdaahoo iska soo boodaahoo maarata aan ku talagal lahayn inay u ahaadaanna iyaduna ma dhici karto sababtoo wax walba oo soo dariya oo muxdat ah waxay u baahan yihin muxdit wax soo darisiiya u baahan yihin haddana habkan ay hadda maaragtay makhluuqaadku ay ku joogaan iyo say isugu habaysan yihiin iyo sida maaragtay tanaasuq uga dhexeeyo taasina waxay diidaysaa wixii inay noqdaan wax maaragtay si aan ku talagalahayn isaga yimid sababta waxaa sida kutalgalka ahn isaga yimaadaa marka horeba jiritaankoodii hore yaanay maaragtay nidaam ku taagnayn ma garata marka ay baaqi yihiin oo ay tatawurayaan say ku dhici kartaa marka inay habaysnaadaan marka taas waxay diidaysaa in wix ay si maaragtay soo boodaa oo nidaam la-aana ay marka hore ku dhasheen ay ku bilowdeen macnaha marka maadaama makhluuqaadku ayagu aanay is abuuri karin oo is ahaysiin karin aanay dhici karin inay si sudfaa ay isaga yimaadaan waxaa qasab noqonaysa marka in makhluuqaadka ay leeyihiin mid ayaga ahaysiiyey oo allah ah rabbulcaalamiin daliilka caqliga ah iyo burhaankaas maaragtay qaatica ah alla wuxuu ku sheegay suuratu tuur markuu yidhi am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun marka dadkii lama abuurin khaaliq la-aan taas ayadu ay sheegaysaa ayaguna isma aanay abuurin marka waxaa qasab noqonaysa midda soo haraysaa maxay tahay waxay noqonaysaa in midka abuuray u allah yah tabaaraka wa tacaala jubayr ibnu mucim oo gadaal damba ka islaami doona laakiin waagaas uu aayaddan maqlaayo gaal ahaa kaada qalbigi yatiir buu leeyahy qalbigii wuxuu ku sigtay inuu duulo oo macnaha waxaa way argagaxiyo cabsidii baa ka badatay sababtoo laftiisa fitradiisa waxbaa ku jirta ishraaq baa ha ku jiro oo marat cibaadatu hayrillah ha ku jira eh laakiin masaladan aad bay maaragtay agtiisa uga cadday am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaqu samaawaati walarda bal laa yuuqinuun am cindahum khazaa'inu rabbika am hum almusaytiruun ayadaas markuu maqlay kaada qalbi yatiir buu yidhi haddii marka uu qofku yidhaahdo yani waxaad aragtay maalan sarweyn oo habaysan oo dhowr dabaq ah oo si fiican loo dhisay oo maaragtay beera leh oo xataa maaragtay biyo ay hoos socdaan oo si fiican loo nidaamiyo oo si fiican u goglan yaad aragtay markaasaa qof wuxuu ku yidhi qasrigan aada u jeedo iyo waxaas quruxdaasi wanaaggaas ku jira qasrigan isaga isagaa is abuura isagaa isaga haysiiyey ama waaba iska yimidba sidiisaanu isaga yimido ayadoo maaragtay si ku talagal la-aanu isaga yimid waad inkiri lahayd marka haddii qofku saas ku yidhaah waa u degdegi lahayd inaad warkiisa inkirto oo aada beeniso warkiisana waxaad ka soo qaadi lahayd waa uun qof maaragta aan caqli lahayn wuxuu ku hadlay oo kale marka maadaama taasba la diiday oo caqligaada uu diidan yahay oo aad qofka aad ku inkirayso ma bannaan tahay marka kownkan waasica ah ee dhul iyo samaba leh iyo aflaag iyo axwaashiisaas cajaa'ibka leh inuu kownkaasu isagu ishaysiiyey amase si musaadafaa uun isaga yimid oo aan maaragtay ku talagal lahayn oo wax ahaysiiyey wax abuura aanay jirin taasaa marka kaba sii daranba ile kownkan waa ka waasicsan yahay waxaan aad arkaysid iyo sartan keliya hadda aad ka diida qofkii in maaragtay sartu ayado is abuurtay ama si musaadafa ay isaga timid waa ka waasicsan yahay waana ka tacqiid badan yahay sharcigu sida uu ku tusinayo marka alle jiritaankiisa waa kutubtii alloo dhan yaa isku waafaqsan arrintaas oo ku dhawaaqaysa sida teeda kale kutubta alle waxa ay kulansatay oo ku dhex jira oo ah maaragtay axkaam masaalixdii khalqiga ay ku guda jirto taasina waxay ku tusinaysaa in yani sharaa'icdaasi ay ka timid alla xakiima agtiisa garanayana maaragtay waxa dadka maslaxada u ah sidoo kale kutubtii maaragtay alla uu soo dejiyey waxaa kaloo ku jira akhbaar kowni ah oo wax dhici doonoo kaleo maalan laga sheekeeyey ama wax jirayoo waaqicaa laga sheekeeyey laakiin maaragtay waqti waqtiyada ka mid a dadkii aada ugu soo cadaato aada ay usii fahmeen waaqic macnaha waxaas wax in run ay yihiin uu ka mara kacay sida alla uu yidhi sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq taas marka waxay daliil u tahay in ay ka timid alla qaadir ah oo maaragtay waxa uu sheegay ahaysiintiisa iyo abuuridiisa awood u leh in warkan uu ka soo fulay waa sharciga sida uu ku tusinayo arrintii marka xiski iyo marka dareenkii see kuu tusinaya maarata alle jiritaankiisa laba dhinacba waa kaa tusinaya buu ku leeyahay tan koowaad annagu waxaan maqalnaa oo aan aragnaa alloo maaragta dadka tuuga oo barya ajiibaya oo warkooda yeelaya adiguna mararka qaarkood waxaa dhici karta ina naftaadaba aad maarata tijaabo ahaan arrintaa ugu aragto qur-aankiina waxaad ku arkaysaa alla le wanuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu tii maaragtay badar arrintii saqaatadii kusaabsaneed shala aan soo marayna id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum baa ku xigtay macnaha isla markiiba bari dad barisa waxay ku xigsatay ijaabadii baa ku xigsatay xadiidkii bal u fiir saxiix bukhaariga ku jira nin araabiya oo soo gala maalin jumcaah rasuulkiina sal ll slam uu khudbaynayo oo yidhi maalkii waa halaagsamay oo xoolihii way naga baabeen ciyaalkii waa naga gaajoodeen ee alla noo bari rasuulku sala allahu alay waslam labadiis gacmood buu kor u qaaday alluu baryey markaasaa cirka iyadoon wax daruura marka hore aysan ku jirin yaa daruurihii meel kasta iska yimaadeen sidii buuro oo kale rasuulka sal l slam mimbarka kamaba soo degin ilaa maaragtay roobkii uu isagii laftiis ka soo gaaray rasuulka sal alla alay slam uu kasoo dhibdhibcaayay garkiisa rasuulka sal allahu alay waslam usbuuc dhaa marka roobkaas socday ilaa rasuulka sal lla slam hadana loo yimid oo araamigu uu yimid kii laftiisa ama mid kale oo uu yidhi rasuulka allow guryihii baa naga burburay xoolihii maaragtay waa biyaa maaragtay qaaday ee alla noo bari roobkii maaragtay hanaga joogsadee markaasuu haddana alla baryay rasuulka sal alla alay waslam isla markiiba qoraxan ku soconnay yidhahdeen taa marka waa daliil maaragta malmuus ah oo la dareemi karo maxsuus ah markuu maaragtay meel cerki kamida farta ku fiiqada rasuulka sal alla alay waslam daruurtii iyo wixii waa ka wareegayaan waa ka tegayaan arrintaas marka waxay tusinaysaa allahaas la baryay inuu mawjuud yahay waa shay waaqica ah marka oo xisi ah waana shay mashhuud oo la arkaayo sidoo kale mucjisooyinkii alla uu siiyey ambiyadii iyo aayaadkii la siiyey ambiyada waa wax dadku ay u jeedaan ayna maqlaayaan qofkan joogin markaas waxay kusoo gaaraysaa si tawaatur ay kusoo gaaraysaa oo cilmi yaqiini ah ay kugu soo gaaraysaa wixii rususha maaragtay ka dhici jira oo qur-aankii kaaga khabraayo waxyaaba badan oo ka mid a taasina marka aayaadkaas alla uu ambiyada sii jiray oo uu ku xoojinaya ayaga oo inay run sheegayaan uu ku muujinayay ayaduna waxay ku tusinaysaa kii soo diray inuu wax jiraya waana alle sababta waxaas maarata gacmahooda lagu arkay waa wax ka baxsan awooddii bani aadamka wax bani aadamnimadooda ay ku kasbadeen ma aha waa wax min allaahi ah wax maarata barasho iyo ku imaan kara maaha iyo maaratay laylis iyo tababar la galay iyo wax ku imaan kara maaha waa wax caadadii o dhan ka baxsan waa wax maaragtay caadadii o dhan maarata burinaya oo naamuuska iyo caalam asbaab musbaad sidii wax ku socdeen o dhan ka duwan waayo bal aayaddii nabiyullaahi muusa u fiirso markuu maaragtay ushiisa uu ku garaacay baddi oo laba iyo toban ariiq ay kalaba iyo toban jid baa baddi ka samaysmay oo engegan oo biyihiina ay dhinacyada ka xigaan sidii buuro oo kale markaasay dhul engegan ku socdeen marka qabaailkii reer bani israiil ee nabiyulahi muusa la socday alla wuxuu yidhi faawxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxr fainfalaqa fakana kullu firqin katawdi alcadiim qayb kastoo marka biyihii ka mid ahaa waxay noqotay sidii jabal weyn oo kale buur weyn oo kale noqotay dhul marka engegan bay ku socdeen waxaas marka wax maarata bani aadam awood u leeyahay maaha wax tacliim iyo lagu gaari kara maaha suxaro adduunka o dhan inta is wada timaadana maaratay saas kama dhigi karaan badda kulligood say u dhan yihin is wada kaashadaan miaal kale bal u fiirso nabiyullaahi ciisa aayadii la siiyey waxuu basharnimo maaragtay basharnimadiisa uu ku keensan kara maa waa wax minallaahi ka yimid inay yihiin baad dareemaysaa asagii allah maaha nabiyullaahi ciisa ibnullaahina maaha sida ay sheeganayaan gaaladu ma garatay laakiin allah wuxuu gacantiisa ku direersiiyey wax maaragtay ka baxsan awooddii dadka waxaasna waa wax alle u tiirinaya isaga laftiisu nabiyullahi ciisa marka wax nabiyullahi ciisa uu alle u tiirinayey in dad ay yimaadaan ay yidhaahdaan maya waa min cindihi ma garatay oo asagaa maaragtay rabbi ah laftiisu taas waa dulmi weyn oo ay galeen iyo shirki iyo kufri allana uu gaalnimo ku xukmiyey nimanka noocaasoo kale ku hadla laakiin ixyaau mowta markuu nabiyullahi ciisa uu samayn jiray aayad alle siinaayay ahayd qof dhintay u soo noolaynayo ma garatay idinka alle inay ku dhacaysa le waa uxyi lmowta buu dhahay mowta markuu hadlayo nabiyullaahi ciisa biidni illah idankii allaan ku noolaynaya macnaa haduusan la idmin oo maaragtay qadar ahaan iyo kown ahaan arrinkan isagu uusan ogolaanin waxaan ka samayn kara ma jiraan waayo nabillahi ciisa saasuu ku hadlaya arrin aad u weyn waay marka wax layska samayn kara maaha qof dhintay oo qabri galay in maaragtay lasoo nooleeyo waa mucjiso alla uu siiyey waay oo inuu run sheegaayo caddaynaysa ee macnaheedu maaha inuu rabbi yahay maaha marka lagu manaysanayaan alla wuxuu le waid tukhriju lmawta biidnii baa la leeyahy aniga idankayga anaa ogolaaday oo idmay oo kown ahaan u ogolaaday haddaanu alla taas ogolaan macnaha waxba kama hagaageen miaal saddexaad bal u fiirso nabiyullaahi moxamed yaa quraysh waxay ka dalabtay aayad iyo mucjizo wax caadada maaragtay khilaafsan oo kharqiya oo qof la imaan kara aysan jirin inuu la yimaada ka dalbeen rasuulku sala allahu caleyh wasalam dayixii buu marka farta ku fiiqay dayixii baa laba qaybood kala noqday oo dadka ay u jeedaan waxaa la sheegay niman maaragtay hunuuda inay ka markhaati kaceen arrintaas boqolaal sano kadib oo ay yidhaahdeen habeen hebel dayixu waa kala tegay oo taariikh macnaha hadda waayad dambe lasoo saaray lagu arkay waana aayaddii maaragtay ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar waxay kusoo degtay macnahaasay ahayd ayay sheegaysaa marka aayaadkaas waa wax la dareemi karo oo wax dareen maaragtay bani aadam lagu dareemi karo waay qofkan markaa jooginna waxay kusoo gaaraysaa si mutawaatiray kusoo gaaraysaa oon shaki ku jirin khabar mutawaatira kusoo gaaray waana aayado maaragtay alla uu rusushiisa uu ku ayidaayey uu ku xoojinaayo uu gargaaraayey taasina marka waxay kutusinaysaa alla inuu jiro marka waa qaybtii koowaad ee iimaanka alle maaragtay jiritaankiisa oo la rumeeyo waxa labaad ee iimaanka ku guda jiraa waa alimaan birububiyati rabbinimada alle in la rumeeyo inuu macnaha keligiis uu rabbi yahay oo rabbinimadaas aan lala wadaagin waxu kaalmeeyaan aanay jirin rabbina marka waa waa kee maxaa la yidhaahdaa waa midka abuuritaanka isago iska leh oo maarata mulkiga iska leh oo amarkana iska leh wax wax abuuran allahayn ma jiro wax maaragtay maalik rasmiya oon allahaynna ma jiro amarka dhanna isagaa iskale alle allah alaa lahu lkhalqu walamru waa la leeyahy daalikum allahu rabbukum lahu lmulku kaasi waa rabbigiinni mulkigoo dhanna isagaa iskaleh mulkii marka dhab ah all asagaa iskaleh waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmir waxaad alla sokadiisa aada baryaysaanna wax yarna xataa ma hantaan marka khalqigoo dhanna hadde waa isku waafaqsanaan ruubiyada alleh qiritaankeeda qofun mukaabira moogi oo waxuu ku hadlaaya aan qalbiga ka caqiidaysnayn sida fircawn ka dhacda oo kale markuu leey maa lakum min ilaahin hayri laakiin alla wuxuu yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwan jaxdiga ay samaynayaan iyo dafiraadda ay dafirayaan rabbinimada alle waa dulmi iyo isweynaysiin uun maahana wastayqanatha anfusuhum naftoodu waa yaqiinsanaysa oo nabiyullahi muusa fircoon wuxuu ku yidhi marka alla uu maaragtay warkaa nooga soo naqliyay laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir aayaadkan alla moogi wax kale inaan soo dejin waad ogaatay buu leeyahay niyow fircawno marka alle inuu qirsan yahay buu maaragtay ku qiraayaa nabiyullaahi muusa wa inii la adunnaka yaa fircawna matbuura fircawna waxaan kuu yani haystaa inaad tahay nin halaagsamay marka waxaa laleeyahy maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati walardi nabiyullahi muusa kule saas allana wuxuu ka sheegay wajaxduu biha wastayqanatha anfusahum dulman wa culuwan waxay u jaxdinayaan waa dulmi iyo maaragtay isweynaysiinuun marka mushrikiintii caadiga ahayd ee nabiyullaahi maaragtay maxamed waqtigiisii joogtay rabbinimada alle way qirsanayaan ayagoo marka uluuhiyadii ishraag ku samaynayo oo cibaadadii alle wax kale la wadaajinayo marka rubuubiyadii ay qirsanaayeen iyo allah wax abuuray allah wax arsuqada ay lahaayeen waxba kuma aanay tarin ayado fara badan baan arrintaa kutusinaya qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuuna sayaquuluuna lilah dhulkan iyo waxa ku sugan yaa iska leh haddii la weydiiyo gaaladii oo lagu yihaa sidaas sayaquuluuna lilaahi bay leeyihiin marka markay qiraan rubuubiyadii yaa waxaa la leeyahay maxaa cibaadada idiin diida maxaa la cibaadada maarata ugu gaaryeelayseen qul afalaa tadakaruuna baa la leeyahay mawaada waan toomaynina oo cibaadada aad alla u khalisanina maadaama alla uu isagu maarata mulkiyo wax dhulka iyo gudihiisa ku jiraba haddana waxaa la yidhi qul waxaad ku tidhahdaa man rabu samaawaati sabci wa rabu alcarshi alcadiim samaawaatkan toddobada rabbigoodii waa kee yaa rabbi u ah wa rabu alcarshi alcadiim rabbigii maaragtay carshigii weynaa rabbiga u ahaa waa kee sayaquuluuna waxay leeyihin lilah alla waxaas u sugnaadeen bay leeyihin waa qirsan yihin qol waxaa tira marka afalaa tattaquuna mawaad alle ka cabsanaynina oo ciqaabkiisa aada ka baqaynina maxaad cibaadada uga khallisi weyseen asagoo keligiis u caabudi weyseen waay marka macnuhu marka rumaysnaanta ay rumaysnaayeen marka ayadu marka waa badan yihin tusinaayo in mushrikiintu maaragtay samaawaadka iyo ardada in alla abuura ay rumaysan yihiin wlan sltm min khlq الsmawat rd la yquluna khlqhuna اlcaزiiz اlcaliim kow taasi marka waa wixii ku saabsanaa in rubuubiyadii alle la rumeeyo tan saddexaad ee alimaan billahi soo gelaysaa waa alimaan biuluhiyati cibaadada inuu asagu dadka ka mudan yahay oo asagu cibaadada maaragtay xaq u leeyahay in la rumeeyo ilaah marka maxaa la yidhaahdaa waa ma'luuh macnaha waa ku la caabudo xuban wa tacdiiman loo caabudo alla wuxuu yidhi wailaahukum macbuudkiinu ilaahun waaxidun waa mid keli ah laa ilaaha ilaa huwa ku xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga moogiye alraxmaan raxiim ku naxariista ah alraxiim ee naxariista ayadu marka waa badan yihin dalika biana allaha huwa alxaqu anamaa yadcuuna min duunihi huwa albaatil taasi marka waxay ku dhacday in alla uu yahay midka xaqa ah oo sugan oo haabitka ah oo jiro oo runta ah waanamaa yadcuuna min duunihi huwa albaatil waxa ay alla sokadiisa ay maaragtay baryayaan ay caabudayaanna inuu yahay wax baatilah oon sax ahayn waana allaha huwa alcaliyu alkabiir marka laa ilaaha xaqun markii khabarka macnaha xaqun loo qadaraayey ayadii qur-aankaa ku tusinaya dalika biana allaha huwa alxaqu waanamaa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wax kaloo qadarideedu ay ansaxaysaa ma jirto marka laa ilaahana macnaha waa laa macbuuda khabarkiina muxuu noqday xaqun oo xaq ah marka waanamaa yadcuuna min duunihi huwa albaatil marka waxa laskiis la baryaayo ama maarata la caabudaayo baatil waayo wax waxaan ka jirin xaq ma aha yani dadku waa caabudaan oo maaragtay aaliha la caabuda waa jirtaa laakiin waysan xaq ahayn xaq ma ah alla maarata cibaadadiisa unbaa xaq ah marka laa ilaaha laa macbuuda marka lagu fasiraayo qur-aankii laftiisi baa kuu sheegay alif laam raa kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir aayadaha marka maxaa lagu ixkaamiyey oo lagu kala sii dhigdhigay anlaa tacbuduu yani inaada caabudinina ila allah alla moogiye marka laa ilaahadi macnaha waa laa macbuuda xaqun marka ma aha wax maarata ad iska sayintisteen maaha tafsiirka noocaasoo kale waa tafsiir qur-aanka laftiisa uu saa u fasiraayo marka nimanka suufiyada iyo maaragtay khuraafiyiinta qaarkood marka ay leeyihiin laa ilaaha laa macbuuda xaqun ila allah macnaha tafsiirkaas maarata waa tafsiir ay dad iskala yimaadeen waa waa arrinay qur-aanka ku khilaafsan yihiin waana waxay ka dhexleen mutakalimiinta iyo nimankii maaragtay kutubta u qoray shaacirada oo kale hadda sunuusiga oo kale marka uu maarata sharxay laa ilaha ila allah macnaha wuxuu leeyahay laa mustagniyan can kuli maa cadaahu ila allah wa muftaqiran ilayhi kulu axadin ila allah saasoo kale uu leeyahay macnaha noocaasoo kale uu sheegaya wax u noqonayo uun rabbinimada alle yuu ku qariray kelimada tawxiid waana masle aada u qaldan marka muslimiintu ilaahyada ay samaysanayaan oo ay caabudayaan alla waa ibtaaliyey laba xujo caqliguu ku ibtaaliyey tan koowaad waxaas ay caabudayaan khasaaistii uluuhiyada waxba kuma laha iyagu waa wax la abuuray waxaas la caabudaayo waxna ma abuuraan wax nacfiyaho kuwa caabudaayey ay usoo jiidi karaanna ma leh wax dhibaho ay ka difaaci karaanna ma leh nolol iyo geeri toona uma hantaan samadaadkii iyo maaragtay ardadani waxay ka hantaan ma leh wax mushaarakaana kuma leh ma jiraan wax shirkaa iyo la wadaago ay ku leeyihiinna ma jirto alla wuxuu yidhi watakhaduu min duunihi aalihatan laa yakhluquuna shay-an wahum yukhliquun walaa yamlikuuna lianfusihim darran walaa nafca walaa yamlikuuna mowtan walaa xayaatan walaa nushuura aayada noocaas oo kale oo macaanida nocaas o kale sheegaya qur-anku waa ku badan yihin ay yushrikuuna ma waxay cibaadada alle la wadaajinayaan maa laa yakhliqu shay-an wax waxba abuuran wahum yukhliquun ayaga la abuuray walaa yastatiicuuna lahum nasra gargaarna aan u awoodin walaa anfusahum yansuruun naftoodan aan u gargaari karin marka ma mudna ma mudna cibaado marka waxaas ay caabudayaan taas waa waa xujadii koowaad waayo caqliga ahayd xujada labaad nimanka mushrikiinta waxay qirsanaayeen alla inuu keligiis uu rabbi yahay oo uu isagu wax abuuro oo malakuuta kulli shay gacantiisa ku jiraan wax walba mulkigiisa uu isagu wax koriyo wax badbaadiyo oo aan maaragtay isaga korkiisa wax lagu badbaadin karin wuxuusan isagu badbaadinayn aan qasab maaragtay looga qaban karin taasina marka waxay keensanaysaa oo laasimsanaysaa inay uluuhiyada iyo cibaadada asaga ku gaar yeelaan oo keligiis ay caabudaan sida ay rubuubiyadaba ugu gaar yeeleen oo khaaliq raasiq mudabbir ay ugu arkaan marka falaa tajcaluu lilaahi andaadan baa lagu yidhi mogta wa antum taclamuun idinkoo garanaya in maaragtay kuwaas aada caabudaysaan aanay waxna abuurin maaragtay samana idiin abuurin samaraadna idiin soo bixinin idinkoo garanaya ha u yeelina alle wax kaloo aad la samaysaan xagga cibaadada aad kula samaysaan qaybta afaraad ee alimaan billaah ay kulansanaysa oo ku guda jirtaa waa maxay waa in magacyada alle iyo tilmaamihiisii la rumeeyo macnaha in la sugo wixii alla naftiisa uu sugay oo kitaabkiisa uu ku sugay oo sunnada rasuulkan sal slam ku sugan oo magacyada alle tilmaamihiisa ah sidii laayiqa u ahaydna loo sugo iyadoon waxba laga bedelayn oo aan la tactiilinayn oo macnaheeda aan la diidaynin haddana aan basharkii loo ekeysiinaynin lagu shabahaynin alla wuxuu yihi walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha alla wuxuu leeya magacyo waa wanaagsan buu leeyahy asmaa lxasana kaliya lama leeyahy xusnaa baa leeyahy macnaha waa tii ugu wanaagsanayd fadcuuhu biha ee ku ku barya alle wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi iskana isdhaafa oo ka taga kuwa maarata ilxaadka ku sameeya magacyada alle ee wax leexleexiya sida kuwa maaragtay allaat kasoo dhambashay magacii alle alcuza kasoo dhambashay magacii alle casiis ahaa ma garat qof kastoo marka taxriifiya magacii alle ama iska diida oo inkira ilxaad buu ku dhacay sayujzawna maa kaanuu yacmaluuna wixii ay samayn jireen waa lagu abaalmarinayaa waa waa maarata lagu ciqaabi doonaa walahu lmahalu laclaa ba alla leeyahay macnaha sifada teeda sarraysa allay u sugnaatay fi samaawaati walard wahuwa alcaziizu alxakiim alla wuxuu leeyahy laysa ka milihi shayun wahuwa asamiicu albasiir wax maaragta alla lamida ma jiraan waana mid wax maqla oo maqalkiisu u badan yahay mid wax arkoo araggiisu macnaha uu xeel dheeryahay laba qola marka arrintan ku luntay rumaynta la rumaynaya magacyada alle iyo tilmaamihiisa waa kuwa mucatilada la yidhaha ee magacyada alle iyo sifaatkiisa inkiray ama qaar ka mid a inkiray iyagoo sheeganaya in haddii alla loo sugo magacyadaas iyo sifaadkaas ay ka dhalanayso alle oo basharkii loo ekeysiiyey dadkii loo ekeysiiyey arrintaasna waa arrin baatil ah dhowr sibood baadna ku ogaan kartaa inay baatil tahay waa midda koowaade waxaa ka dhalanaysa arrinta noocaasoo kale ah haddii la yidhahdo magacyada alle iyo tilmaamihiisoo la sugo yaa waxaa ka dhalanaysa in maaragtay alle loo ekeysiiyo dadkii waxaa ka laasimaysa arrintaas lawaasin baatil ah waa maxay waa in hadalka alle u noqdo wax isburinaayo taasina waa aan waxba ka jirin alla wuxuu u sugay naftiisa magacyo ee tilmaamuu u sugay wuxuuna iska anfiyey in wax lamiduhu ay jiraan haddii marka tilmaamaha alle la sugaa yacni ay keeni lahayd alla dadki loo ekeysiiyey waxaa ka dhalan lahayd meesha in hadalkii alle uu tanaaqud iyo isburin uu soo galo oo qaarkiis qaar kale uu beeninaayo taasina waa waxaan jirin oo qof muslim uusan ku hadli karin tan labaad ee ku tusinaya maaragtay warkooda inuu baatil yahay marka ay leeyihin sifaadka hadii la sugo waxaa ka dhalanaya tashbiih waxaad kaloo ku garan kartaa warkooda inuu baatil yahay in laba waxyaabood hadday magac ama tilmaan ay wada wadaagaan aanay arrintaas ka dhalanaynin inay isku wada isku mid yihiin dhinac kasta isaga mid yihiin waxaad arkaysaa qof maaragtay laba qofood baad arkaysaa mid kastaa waxbuu maqlaa waxbuu arkaa waa hadlaa ma garad taasina macaanidii maaragtay insaaniyada inay ku wada midoobaan oo dhinac walba ay isaga mid yihiin ka dhalan mayso oo inay ku kala sarreeyaan baa dhici karta ku kala fiican yihiin arrintaas xayawaanaadka laftooda waxaad arkaysaa gacmo iyo lugo iyo wax noocaas kale ay leeyihiin iyo indho iyo isku waafaqidii arrintaas isku waafaqeen inay dhinac walba iskala mid yihiin maaha ma ka imaanayso marka maadaama makhluuqaadka uu u dhexeeyo marka kala tagga noocaasoo kale iyo kala fogaashadaas ayagoo magacyadii tilmaamihiina isla wadaaga tabaayunka iyo kala fogaashada maaragtay udhexaysa allihii wax abuuray iyo wixii uu abuuray yaa ka sii cad oo kasii weyn marka tilmaamaha alle waa wax isaga laayiq u ah oo u cuntama tilmaamaha basharkuna waa wax basharkii iyo maarata cajzigiisii iyo naqsigiisii iyo uu laayiq ah oo munaasab u ah daa'ifada koowaada ku dhunta marka rumaynta la rumeeyo magacyada alle tilmaamihiisa waa qoladaas mucatilada la yidhahdo qolada labaad ay ku dhunta baabkan waa kuwe waa mushabihada kuwa la yidhaahdo magacyada alle tilmaamihi allaan sugayna ay leeyihiin ayagoo haddana maaragtay alla ku shabahayo u ekeysinaya khalqigiisa oo xilli nusuustaasay ku tusinaysaa marka macnaha allaahu yasmacu ka samcina maqalkeenna oo kale wax maqlay wax noocaas oo kale ah taasina waa kufr laakiin ninka muwaxidka ah saas ma laha wuxuu leeyahay alla wuxuu leeyahay samci iyo basar isaga laayiq u ah allihii laysa ka milihi shayun yidhi yaa wahuwa samiicu lbasiir yidhi labadaba waa maaragtay waa sugan yihiin oo samcigi basarna waan u sugaynaa laakiin samcigaas basarka waa wax alla laayiqu ah oo alla wax lamidana ma jiraan khalqigiisu lamid saasuu marka rumaysanya ninka muwaxidka ah laakiin ninka yidhahda maya alla dadkuu lamid yahy ninkaasi marka waa waa arrintaa arrin uu ku gaaloobayo waa tashbiih wuxuu imaan karaa markaa tidhahda samcun ka samcina maqalka alle macnaha waa maqalkeenoo kale yadun ka yadina markaad tidhaahdo yaa tashbiihu imaanaya lakiin hadaad wax sidooda u sugtid tashbiih imaan maayo laysa kamidlihi shay-un aada rumayso taasi marka waa waxay ku saabsanaa an tu'mina billaah inaad alla rumayso intaasaa soo guda gelaysa an tu'mina billaah wa malaa'ikatihi malaa'igta allan inaad rumayso malaa'igtu marka waa maxay waa caalam marka naga qarsoon oo alla uu abuuray alla caabuda rabbinimo iyo maaragtay ilaahnimona aan waxba ku lahayn oo khasaaistii rubuubiyada iyo uluhiyada aan waxba ku lahayn alla wuxuu ka abuuray malaa'igta nuur buu ka abuuray ma garat wuxuu ka dhigay marka kuwa hogaansan oo amarkiisa u hogaansan awoodna wuxuu siiyey inay amarkiisa ay fuliyaan alla wuxuu leeyahy waman cindahu yani malaa'igta agtiisa ah laa yastakbiruuna can cibaadatihi cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan walaa yastaxsiruuna mana daalaan cibaadadan kama daalaan oo cibaada loo abuura ayaga ma garatay awoodna waa loo siiyey yusabixuuna alleyla wanahaara laa yafturuun habeenkii maalintiiba tasbiix bay ku jiraan mana daalaan tiradooda inaad bay u badan tahay alla moogiin wax kaloo tiradooda garanayaa ma jiraan xadiidka saxiixinka ku jira wuxuu ahaa markii rasuulka sal lla ly slm la dheelmiyey oo haddana samaawaadka kor loogu sii qaaday in rasuulka sal alla alay slm la tusiiyey beyt lmacmuur oo samadan dhow ku yaalla ama samada ku yaalla iska dheh maalin kasta waxaa ku tukada baytulmacmuur toddobaatan kun oo malag haddii ay ka baxaan marka baytulmacmuurkaas ku soo noqon maayaan weligood kusoo noqon maayaan kuwa cusubaa ku dukanaa marka waa maalin kasta waxaad dareemaysa marka cadadkooda inuu cadad haailaya maaragtay inta hadda aan maaragtay adduunkan uu jirana waa malaayiin sano wa malaa'igtoo marka la rumeeyaa waxaa ku guda jirta afar arrimood marka ugu horreysa jiritaankooda in la rumeeyo tan labaad in la rumeeyo maaragtay si gaara loo rumeeyo kuwa magacyadooda maaragtay aan garanayno waa in magacii lagu rumeeyaa sida jibriil oo kale kuwaanin magacooda aanan garanayna si duuduub ahaaneed baan u rumaynaynaa tan saddexaad inaan rumayno wixii aan ogaanay oo aan sharciga ka ogaanay oo ah tilmaamahoodii sida jibriil tilmaamtii lagu sheegay oo kale rasuulku wuxuu shegay sal ly slm in sidii alla uu ku abuuray jibriil uu ku arkay isagoo leh lix boqol oo garab baal oo maaragtay samadii dhulkii taqriiban intii udhexaysay jihadaas o dhan maara ka owday marka khalqigiisa waa khalqi weyn aad maaragta u weyn laba jeer keliyuna arka rasuulka sal ly slm sida loo abuuray jibriil laba jeer keliya ku arkay malaguna amar alle waa isu bedeli karaa sidii qof oo kale oo taasna alla awood u siiyey tashakul wax la yidhaahdo sida jibriilu maaragtay maryama uu isugu soo ekaysiiyey qof bashar oo caadi ah nebigana wuxuu yimid rasuulka sal slm wuxuu mar u yimid jibriil isagoo marat saxaabada la fadhiya rasuulku wuxuu ugu yimid sidii maaragtay qof caadiyah oo kale dhar aada u cad sida xadiidka jibriil hadda aan arki doonno ku taala dhar aada u cadna waa qabay timihiisuna aad bay u madoobaayeen raad safar iyo daal iyo wax noocaas oo kaleana lagu arki mayn qof garanayana ma jirto sida noo iman doonta hadii alla yihahdo markaasuu yidhi haddana rasulka sal sl qofki noocaasoo kale ayuu yidhi hada jibriil ataakum yucallimukum diinakum marka dad buu iska dhigi karaa malagi oo taasna awood baa usiiy alla u siiyey sidoo kale malaa'igtii maaragtay nabiyullahi ibraahim loo soo diray iyo nabiyullahi luut rag bay maaragtay suuradood lahaayeen waxaa kaloo ku guda jira malaa'igtoo la rumeeyo tan afaraad in aan rumayno wixii aan ogaanona soo gaaray oo ah acmaasha ay sameeyaan oo amarka alle ay ku samaynayaan sida inay alle u tasbiixsanayaan oo ceebo dhan ay ka hufayaan inay caabudayaan alle u taagan yihiin oo sujuudaan oy maaragtay taagnaan alle ay ku caabudaan axaadiis cadaynaysaa jirta habeenkiiiyo maalinkiiba iyagoon daalaynin malaa'igta qaarkood marka waxaa dhici karta waxaaba jirtaba in macnaha acmaal gaara ay leeyihiin jibriil waxaa lagu ammaanaystay waxyigii rususha loo soo dirayo ambiyadii rususha uu qaabilsan asagoo loo soo diri jiro mikaa'iil wuxuu qaabilsan yahay roobka iyo nabaadka israafiil wuxuu qaabilsan yahay buunkii maalinta maaragtay qiyaamuhu ay dhici doonto la yeerinayo iyo marka dadka maarata lasoo saarayo iyo kaasuu qaabilsan yahay asagoo sugayaa shaqadiisu waa taas maalinka la faro amar la siiyo inuu buunkaas yeeriyo malakumoodkaoo kale waxaa shaqo looga dhigay inuu dadki nafti ka qaado marka dadku ay dhimanayaan maalik malak la yidhaahdaa jira oo asaguna shaqo looga dhigay naarta inuu ka shaqeeyo khaasinu naar sidoo kale malaaigta waxaa ka mid a kuwii maaragtay shaqo looga dhigay oo loo tala saartay wixii ku saabsanaa ilmaha caloosha hooyada ku jira raximka hooyada ku jira haddii afar bilood ay gaaraan hooyada caloosha hooyadeed ay ku gaaraan alla wuxuu usoo bixiyaa usoo diraa malag malagaa waxaa la amraa afar waxyaabood qofkii risqigiisa inuu qoro ajashiisa macnaa waqtigiisa intuu ka egyahay camalka uu samayn doono inuu yahay mid maaragtay dhowr darsaday iyo mid liibaan afartaasba waa la qoraa malaaigta malaaig marka arrintaa ku shaqo laha jirta sidoo kale malaaigta maaragtay ka shaqaysa acmaasha banaadamka ay samaynayaan ee qoraysa laba malag baa maarata qof walba la jirta midna midigtuu kaa jooga midna bidixduu kaa jooga midna wuxuu qorayaa wix wanaagsan aad samayso midna wuxuu qorayaa wix xumaa aad samayso malaaig baa jirta maalan qofka marka uu dhinto ee qabriga la geliyo su-aal weydiinayo laba malag baa u imaanaya munkariyana ka yeelina yidhahda axaadiisa kusoo aroorta rabbigaabay ku weydiinayaan diinkaadii ku weydiinayaan nebigaadiibay ku weydiinayaan waana kitaabkaad aan baranayno jawaabta maaragtay laga baranayo su-aalaha noocaas o kale sidii looga jawaabi lahaa malaaigta marka la rumeeyo fawaaid fara badan baa marka yaa ku jirta qofkii ogaada weynida alle iyo maaragtay xooggiisa iyo sultaankiisa sababta makhluuq weyn haddaad aragto kii abuura marka inuu kasii wenyaha dareemaysa marka malaaigtii noocaasoo kale lagu tilmaamay iyo xoogaas ay leeyihiin iyo sida ay yihiin iyo calaamatu khalqihim iyo khaaliqoodii marka inuu kasii wenyaha aad dareemaysaa sidoo kale waxaa ka dhalanaysa maarata inaad alla uga mahadnaqdo oo looga shukriyo alleh cinaayada uu baniaadamka uu maaragtay iyo dhaqaalaynta uu baniaadamka u dhaqaalaynayo sababtoo malaaig xifdinaysa oo xataa waxyaabihii dhibka aha ka celinaysa yaa alla maaragtay u wakaasha khalqigaas acmaashoodana qoraysa ka shaqaysa masaalix fara badan waxaa kaloo rumaynta malaaigta maaragtay ka dhalanaysa timaarta ka dhalanaysa ay tahay malaaigtoo la jeclaado waxa ay samaynayaan cibaadada alla ah aad bay cibaadada alle ugu mashquulsan yihiin marka ninkii marka malaa'igta inkira ama yidhaahdo maaragtay waa quwa alkhayr oo maaragtay makhluuqaadka ku guda jira iyo wax noocaas oo kale a yidhaahda oo kitaabka alle nin beeniy waay iyo sunnada rasulka sal slam iyo ijmaaci muslimiinta waana gaal malaa'igta qofkii beeniya dadba wuxuu ku leeyihin maaha ajsaam gaara maaha iyo wax noocaas oo kale ay ku leeyihiin allana wuxuu leeyahy alxamdulilahi faatir isamaawaati walardi jaacil malaaikati rusulan kuwa lasoo diro malaaigti ka dhiga oo howlaa loo diraa ulii ajnixatin garba u saaxiiba maathnaa wa hulaatha wa rubac marka laba labana maaragta waa u socdaan saddex saddex iyo afar afar walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu malaaikatu malaaigti baa marka oofsanaysa yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum marka waa ashkhaas iyo dawaad jirta oo maaragtay jismi leh oo howlahan saasu qabta oo hadla xataa idaa fusixa can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum malaaigti baa moogta hadlaysa qaaluu lxaqa kuwa kale u jawaabaya malaaigti ka mid ah wlmalaaikatu yadkhuluuna calayhim min kuli baab salaamun calaykum bima sabartum fa nicma cuqbadaar qofkii yidhaha markaas kama caani caadi aho maaratay waxaan khayrkaan maarata dadku ay ku fikaraayaan oo kalaa malaaigti laga wadayo qofkii yidhahda macnaheed gaal buu noqonaya allana saan u tilmaamay ida axab allahu cabda naadaa jibriila in allaha yuxibu fulana faaxibah fayuxibuhu jibriil jibriil baa marka jeclaada fayunaadi jibriilu fi ahli sama in allah ila malaig baa degane in allaha yuxibu fulana faaxibuuhu jeclaada fayuxibuhu ahlu sama uma yudacu lahu qabula fi lard axaadiis aad bay u fara badantaha marka oo tilmaamaysa inaan maaratay xoog macnawiya n keliya aanay ahayn waa kutubihi kutubti alle oo la rumeeyo ruknigii saddexaad waay kitaab marka arabi ahaan waxa la wada maktuub wax la qoray waay kutubtaad la sheegayana waa maxay waa kutubtii uu alle rusushiisa uu kusoo dejiyey naxariis baa naxariisanayo maaragtay khalqigii iyo hanuunin la hanuuninaayo si ay u gaaraan maaratay liibaanta ay u gaaraan addunya aakhiraba kutubta la rumeeyo afar waxyaabood baa ku guda jira marka tan koowaad waa inaad rumaysaa in kutubta soo degitaankooda alle xaggiisa uu ka ahaado oo alle uu kutubtaa uu soo dejiyey tan labaad inaan si gaara u rumayno magaca kuwa magacyadoodana loo sheegay ee qur-aanku uu ka mid yahay oo nabiylahi maxamed lagu soo dejiyey towraad ay ka mid tahay oo nabiylahi muuse lagu soo dejiyey injiil uu ka mid yahay oo nabiylahi ciisa lagu soo dejiyey zabuur uu ka mid yahay oo nabiylahi daawuud la siiyey kutubta aanan magaceeda garanayna si duuduub ah yaanu rumaynaynaa tan saddexaad ee rumaynta kutubta ku jirta waa maxay waa in qofku uu rumeeyo wixii ansaxay ee akhbaarteeda ah sida qur-aanku waxyaabaha uu noo khabraayo oo kale tan afaraad in lagu camal falo axkaamta kutubta maaragtay teeda aan la nasakhin ma garat oo qofkuna uu ogolaado oo uu sallimo ama aan fahamno xikmada ama yaanan fahmin kutubtii marka horay u jirtay oo dhan waxaa lagu nasakhay qur-aankii macnaha midaan lagu camal falayn waayo oo qur-aankii baa kugu filan lagu yidhi alla wuxuu yidhi waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaabi wamuhayminan caleyh kitaab baan kugu soo dejinnay rasuulkii baa lala hadlayaa salawatu llahi waslamu caleyh xaqnibaan kugula soo dejinnay musadiqan isagoo rumaynaaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyay min alkitaab kitaabkii ah macnaha waxaa la xaggiis ka yimid inay ahaayeen xaqoodii maarata wax badan ka sheegaayo oo muhayminan caleyhi haddana xaakim ku aho maaragtay isagu kala xukumaayo marka yani xugum axkaamtii kutubtii hore ka mid ah in lagu camal falaa ma banaana ilaa wax ansaxay oo qur-aanku u qiray moogi marka guud ahaan kutubtaas waa la nasakhay oo qur-aankii baa kugu filan ee culamada qaarkood baa maala waxay isku haystaa masaladan ah sharcu man qablana sharci ma noo yahay annaga haddii sharcigeenna wax diidan aanay jirin wixii sharcigeenna maalan uu diidan yahay oo ama xaaraantinimadeeda ay caddaatay ma garatay amase maalan xalaaltinimadeeda ay caddaatay maalan taas ayada warkama jiro dad sharcigibaad raacaysaaba laakiinse waxaan sharcigi diidanayn uusan maarata kasoo horjeedin oo aan mudaad ku ahayn oo ka hor imaanaynin oo sharciyadii hore ka mid ah ambiyadii hore ka mid ah sharci ma noo noqonayn annaga ma sameya culamada marka masalada waa isku khilaafsan yihiin sheekh uthaymiin marka wuxuu rajaxayaa isagu inay marka sharci ay noo noqonaayaan sababta maadaama qur-aankii wixii lagu sheegay oo kutubtii hore macnaha qur-aankii wax nooga soo wariyey wax nooga sheegay wixiina aan la ibtaalinin macnaheedu waa maxay wax in lagu camal falaayo laakiin calaa kulli xaal waxaa sugan in kutubta la taxriifiyey oo qur-aankii allaba uu noo sheegayo in la taxriifiyo faweylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim waxaa halaag uu u sugnaaday iyo cadaab daran kuwa kitaabka gacmahooda ku qora yahuudiya marka nasaara laga hadlaaya uma yaquuluuna hada min cindi illah allah agtiisu ka ahday kuleyin waxay gacantooda ku qoreen wamaa huwa min cindi illahi an aan la yidhi yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi dhowr jeer la sheegay inay taxriif samaynayaan baa la sheegay marka qur-aankan baa kugu filan nebiguna mar buu wuxuu arkay cumar oo maaragtay waraaq un towraad ka mida wada markaasuu aad ugu xanaaqay uu yidhi mutahawikuuna antum ma garate ma isaga dhex dhacaysaan maaragtay wuxuu yidhi wallahi low kaana muusa xayan maa wasicahu ila itibaaci nabilahi muuse hadduu xataa noolaan lahaa wax u furnaan lahaa iyo baab kale u furnaan lahaa inuu raaca moogiyo ma jirteen idinkina anigoo anigoo idinla jooga yaad waraaqo kale ay wax raadsanaysaan marka kitaabkaa kaaga filan sababta maadaama taxriif uu dhacay xaqeeda baatilkeeda waxaad unku kala ogaan kartaa marka wixii kitaabka uu kaaga sheego wixii marka aanay kuu kala caddaaninna inaad faraha ka qaaday noqonaysaa oo maaragtay hadduu kitaabku uusan qirin uusan ogolaanin aad tiraahdo laa numinu bihi walaa nusadiqu magarata lakin wixii kitaabku uu caddeeyay inay khalad ahaayeen khaladnimadooda u rumaynaysaa wixii kitaabku uu caddeeyay inay sax ahaayeen saxnimadooda u rumaynaysaa wixii kale waayo marka oo aan kuu kala caddayn laa tuminu bihi walaa tusadiqu kutubta marka la rumeeyaa dhowr faa'iidaa ku jirta ogaansho la ogaanayo maaragtay sida alla uu khalqigiisa ugu naxariisanayo oo qol walba uu kitaab ugu soo dejiyo uu ku hanuuniyo sidoo kale xikmada allaad ku ogaanaysaa inuu qolo walba maaragtay wixii markaa munaasabka u ahaa uu jideeyey sida alla uu yiri likullin jacalnaa minkum shircatan waminhaaja ta saddexaad in nicmada alla uu kuu galay aada ku shukriso waa rusulihi rukniga afaraad ee iimaanka arkaantiisii ka mida tiirarkuu ku taagnaa waa rusushii oo la rumeeyo rusul marka maxaa laga wadaa waa jamcu rasuul bimacnaa mursal waa ku la soo diray inuu dadkii wax soo gaarsiiya lala soo diray sharci baa marka rasuulka lala soo diray inuu dadkii gaarsiiyana waa la furay taas waa tacriifkiisu sharci baa loo waxyooday waxaana la faray inuu dadkii gaarsiiyo rususha waxaa ugu horeeya nabiyullaahi nuux waxaana ugu dambeeya nabiyullahi maxamed marka nabiyullaahi aadam nebi buu ahaa nebi buu ahaa laakiin rasuul ma ahayn nacam nabiyun mukalam buu yidhi rasuulka sal alla ly slam waa nebi lala hadlay buu yidhi laakiin rasuul ma ahayn oo xadiidka saxiix bukhaari ku jira wuxuu ahaa in dadkii maaragtay ay aadam ay u imaanayaan si uu ugu shafeeco waa ka cudur daaranayaa markaasuu leey nuuxu taga waa rasuulkii maaragtay ugu horreeyay alla u soo saaray iituu nuuxan awala rasuulin bacasahu allah taas wuxuu ku caddaa marka inuu rasuul ahaan nabilahi nuux ugu horreeyay rususha nabilahi aadamna nebi buu ahaa inaa waxaynaa ilayka kamaa waxaynaa ilaa nuuxin wannabiyina min bacdi nuux baa la sheegayaa marka waxyiga laga hadlaayo kow maa kaana muxamedun abaa axadin min rijaalikum baa alla leeyahay nabiyullaahi maxamed ma aha qof adinka in ka mid ah aabbihii raggiina ka mid ah aabba uma ahan walaakin rasuul allah waakiinse waa rasuulkii alle khaatama nabiyiin iyo nebiyadkii lagu khatimay oo nebi kaleo ka dambaynaya rasuulkeenna ma jiro ummad ka khaali ahayd rasuul loo soo dirana ma jirto ummad kasta rasuul baa loo soo diraya walaqad bacatna fi kulli ummatin rasuula ummad kasta rasuul baan usoo dirana alla leeyahay maxaa loo soo diraya rususha an icbudu allah wajtanibu taaquud alla caabuda keligiisa caabuda taaquudna ka fogaada wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummadi ma jirin ilaa waxaa maaragtay ku jiray oo laga soo dhex saaray mid u diga ayadu marka waa badan yihiin macnaha noocaas oo kale sheegaya rusushuna marka waa dad bani aadam ah oo alla uu abuuray rabbinimo iyo ilaahnimo aan waxba ku lahayn wax ay maaragtay ku leeyihiin oo alle la wadaagaan ma jirto alle markuu nabiyullahi maxamed ka hadlaaya asagoo rusushii sayid u ah bal sayidu waladi aadam ah ninka ugu sharafta badnaa ah laguna jaaha weyn wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed baa lala hadlaya salawatullah waslamu caleyh laa amliku linafsii nafcan walaa dara ilaa maa shaa allah anuu naftayda uma hanto wax nacfi ah iyo wax dhib ah ilaa maa sha allah waxaa la doona moogi walow kuntu aclamu lhayba haddaan heybka ogahay lastakartu min alkhayri khayrkan badsan lahaa wamaa masanya suu wax dhibana ima taabteen inana ilaa nadiirun wabashiir anuu wax kale maahay kudigaan ahay waxna bishaareeya liqowmi yuminuun qolo maaragtay wax rumaynaysa yaan maaragtay nadiir bashiir u ah qul innii laa amliku lakum daran walaa rashada aayad kale saas ku dheh baa leeya dadki anugu maarata idinma hanto adinka marka hore naftiisa laga hadlaya moogta hadda waxaa le dadkii waxaad ku dhahdaa laa amliku lakum daran walaa rashada dhib iyo maaragtay hanuun anu idinma hanto wax gacantayda ku jira maaha qul innii lan yujiiranii min allahi axad waxaad ku tidhahdaa aniga alle wax iga badbaadinaya ma jiro hadduu dhiba la doono walaa ajida min duuni wiltaxada meel aan maaragtay cuskado isaga sokadiisana heli maayo marka waxyaabihii basharka lagu yaqaanayna rusushii waa ku dhici karaan waa jiran karaan waa dhiman karaan cunnay u baahan karaan cabitaan bay u baahan karaan iyo wax noocaas oo kalea nabiyullahi ibraahim maruu alle ka hadlaayay wuxuu alla ku tilmaamay nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi waladii huwa yuطcimunii wayasqiin waidaa maridtu fahuwa yashfiin waladii yumiitunii uma yuxyiin intaasuu qiraya nabiyullahi ibraahim midka aniga iquudiya maaragtay ina maarata waraabiya haddii aan jiradana asagoo i caafiya asagoo i dila ina nooleeya intaasuu alla ku tilmaamay waa asagoo nabiyullahi ibraahim ah rasuulkuna wuxuu yidhi sal ly sl nabiyllahi maxamed wuxuu yidhi inamaa ana basharun milukum bashar idinla mida ah yani basharnimada isku mid baan ka nah ansaa kamaa tansoom saad waxu halmaantaan baan waxu halmaamaa faidaa nasiitu haddaan wax halmaamo fadakiruunii ixsuusiya laakiin basharka wuxuu dheeryahay risaaluu dheeryahay oo nebi baa laga dhigay rasuul baa lala dhigay laga dhigay malaku jibriil baa maarata waxyu kula soo degaaya alluu maarka xiriirka tooska uu la lahaa nabiyullaahi maxamed iyo ambiyadii kaleba saasay marka dadka uga socnaayeen laakiin basharnimada xaggeeda bashar baa laisleeyahay addoonnimaana lagu sheegay meelihii ugu sharafta badnaa markay joogeen addoonnaa lagu sheegay nabiyullaahi nuux alla wuxuu ka sheegay isagoo ammaanaya innahu kaana cabdan shakuura addoon mahadnaqa buu ahaa nabi maxamedna waxaa la yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana qur-aanka lagu soo dejiyaa la sheegaa oo wax ka qiimo badan aanay jirin tabaaraka waxaa khayrkiisa u batay alladii allihii nazla alfurqaana qur-aanka kusoo dejiyay calaa cabdihi addoonkiisa liyakuuna lilcaalamiina nadiira si uu maaragtay makhluuqaadkao dhan kuu digo uu noqdo marka addoonkiisi baa lagu sheegay addoontaa marka lagu sheegi jiray rususha nabiyullahi ibraahim isxaaq iyo yacquub maruu alle ka hadlaya wadkur cibaadanaa buu yidhi ibraahima wa isxaaqa wa yacquub ciisa bni maryama haddana maxaa laga sheegay nabiyullahi ciisa in huwa ilaa cabdun wax kale maaha dad baa iska caabuday moogta oo ku lumay in huwa ilaa cabdun wax kale maaha waa un addoon ancamnaa caleyhi aan maaragtay nicmo u galnay wajacalnaahu maalan libani israiil aan ka dhignay rusushii marka la rumeeyaa dhowr waxyaabood baa ku guda jira in risaaladooda ay xaq tahay oo qofkii rasuul ka mida iyaga ku gaalooba kulligood oo ku wada gaalooba tan labaad in kii magaciisa aan ogaano aan magac ahaantiisa u rumayno sida nebi moxamed iyo ibraahim iyo muusa iyo ciisa iyo nuux waa ululcasmi kuwa la dhihi jira kuwaas kuwo kaleo qur-aanka lagu sheegana waa jiraan ilaa shan iyo labaatan baa la sheegay oo magacyadooda marka in la rumeeyaa ay waajibta kaa magaciisa aanan garanayna si duuduub ahaaneed yaan u rumaynaynaa alla wuxuu yihi walaqad arsalnaa rusula min qablika minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk wixii akhbaartooda ahayee ansaxayna waa inaan rumaynaa inaan maaragtay kiina loo soo dira annagoo nabiyullaahi moxamed oo khaatam rusul ah aan shariicadiisa ku dhaqanno oon ku camal falno baab kaleo noo furan ma jiro sharci kaleo aan hadda maanta qabsan karno o ku dhaqmi karnaa noo bannaan ma jiro alla wuxuu leey falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka bima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta o yusallimuu tasliima rabbigaadan ku dhaartay rumayn maayaana leey dadkaanu ilaa ay adiga kaa taxkiimiyaan oo ay xakam ay kaa dhigtaan wixii isku khilaafeen kadibna aanay naftooda ka helin wax ciriiri ah wixii aad ugu xukuntay oy ogolaadaan ogolaasho dhowr faa'idaa laga helayaa marka rasusha rumaynteeda in la ogaado naxariista alla uu maaragta noo galay addoommadiisa alla uu naxariisto rusul uu soo diray hanuuniya jidkiisii ku hanuuniya oo una caddeeya sidii alle u caabudi lahaayeen sababtoo caqliga bani aadamku arrinta noocaasoo kale lama keli noqon karo wuxuu iska ogaan kara maaha wax alla uu raalli ka yahay caqliga bani aadamku ma ogaan karo laakiin waa in waxyiguu ku yimaadaa oo waxyiga dariiqiisa aan ka ogaanaa uun nicmadaas weyn loo galan aan alla uga mahadnaqnaa rususha allana aan maaragtay jeclaanaa oon maaragtay ammaanaa sidii laayiq u ah ana oon ku xadgudbaynin oon weynaynaana sababtoo cibaadada alle